Haki yetu.
Wakenya, Haki yetu.
Wakenya, Haki yetu.
Wakenya, Haki yetu.
Wakenya.
waa dareenka qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka mareykaani kuwaasi oo dalbanayay cadaaladda mascuud muuse wiil dhallinyaraha oo laba bilood ka hor halkan lagu dilay islamarkaana ilaahay haatan aan cadaaladda helin hay-adda udadda xuquuqul insaanka ee muhuri ayaa waxay u qabteen taliska ciidanka booliska ee deegaankaasi muddo afar iyo toban maalmooda in ay cadaaladda ay ku horkeenaan kuwii ka dambeeyey dilkii marxuum mascuud muuse
Kindiki ambaye ni waziri wa interior, you must intervene. Hatuombi, tuna demand, tunataka. Tunawapatia makataa siku kumi na nne kuanzia leo. Kama hakuna inquest file yoyote imefunguliwa, kama hakuna mtu yoyote amefikishwa kizimbani, tutashirikiana na jamii hii unaiona hapa, community, familia Masud na watu wote wa kijiji hichi tutafanya maandamano makubwa sana na tutaenda kufanya maandamano pale Mariakani police station.
halkudhagooda ayaa waxaa ka mid ahaa cadaaladda oo dahdaayay waxay la mid tahay cadaaladdii oo lagu diiday Wakenya, Marekani, Haki yetu.
Wakenya, Haki yetu.
jamaa
aabbihii dhalay mascuud muuse xaaji axmed oo koob iyo labaatan sana jir ahaa oo bishii afraad afar iyo labaatankeedii lagu dilay deegaankan ayaa waxa uu sheegay in iyadoo ay haatan laba bilood ay kasoo wareegtay dilka wiilkiisa uusan ilaa iyo haatan helin wax cadaalada islamarkaana uu ku eedeeyey taliska ciidanka booliska gaar ahaana waxda dama baarista in ay ka gaabisay baaritaankii iyo weliba sidoo kale howlgalkii lagu raadin lahaa kuwii ka dambeeyey dilka wiilkiisa bisha afaraad taariq labaatan afar bisha afaraad ilaa haddana hadda aan taagannahay xafiisku waaga igu baryaa gabalkaan xafiisku igu dhacaa ninka sirdoonka d c i oo magaciisa la dhahaa nduunde nduunye xafiiskiisa markuu ugu gala dhabarku ii salaaxa madaxuu ii salaaxa sii ilmoo kalota ciyaal mihi aniga hadduu waxba ii qaban kareen dowladdaa jirta dowladda isaga weynaa jirta dowlad sirbaar ahaa jirta waddankan dukaanka wuxuu lahay c c t v camera ayuu lahay dukaanka waxaan haynaa full information ayaan haynaa dowladda cadaalad kaa rabnaa wax alla wixii sir ee wixii meelahan ka soo helna weri asagaan ula tegaynay ma xafiiska soo annaga ma lihin soo isaga dadweynaha uma shaqeeya war waxaan u baahanahay cadaaladaan u baahanahay cadaalad ayaan u baahanahay axmed cabdi dhaqane oo isaguna halkani ka hadlayay ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda ugu sarreysa dalka oo uu ka mid yahay wasiirka amniga gudaha brofesor kadure kandiki iyo weliba sidoo kale taliska ciidanka booliska ee dalka inay arrintan ay si deg dega ay usoo farageliyaan dowladda waxaan ka codsanaynaa inayna maqasha laga soo bilaabo madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada ku shaqa leh ninka boolista us- weyn mr koome ninka d c i arrimahaasaan u kale sirdoonka ku shaqa leh mr maxamed aamin iyo inta kaloo shaqada la wadaagta maanta waxaan ka codsanaynaa arrintan way xun tahay hadda ay dadweynihii kenya noqdaan qofkii la dila is- eygaas waddada ku taraaray aas ka duwneen ma naqaana meel loo socdo dowladda waxaan ka codsanaynaa in arrinta maryaakaana la fiiriyo ninkaas d c i oga nagala qabta arrintiisa la baara xumaan badan ayaa meesha ku jirto waxaan tuusannahnay in asaga aas qayb ka yahay haddaas asaga qayb ka hayna dad saaxiibyaalkiisu asaga mas-uulaas ka yahay oo qarinaya in ay arrinta ku jiraan oy ku fadhiyaan hadday ahayn muxuu u diidaa sawirka keliya inaas dadka tus
jamiila ibraahim duba oo ka mid ah dadka arrintan sida gaarka uga danqaday islamarkaana ka timid magaalada mombasa ayaa waxa ay sheegtay in dilka marxuum mascuud muuse baaritaankiisu uusan meel dheer gaarin
Sasa kijana aliuliwa bila sababu yoyote na alipokonywa pesa pia. Ndio tulililia serikali tupate haki ya mtoto wetu. Nauliza ni kwa nini hadi sasa hatujapata hata clue kutoka kwa serikali. Ningependa kuwahimiza wakuu wa sheria, serikali upande wa uchunguzi, tungependa mtusaidie tafadhalini, na tunauliza mbona imekaa mpaka saa hizi, na sisi tunajua mlango wa sheria iko wazi. Ndio maana watu wachukue sheria mkononi.
iyadoo ay laba bilood ka soo wareegatay markii halkan lagu dilay mascuud muuse oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa qoyskiisu weli waxa ay dalbanayaan inay helaan xaqa wiilkoodii maxamed cabdi bootaan warbaahinta star deegaanka mareykaani kauntiga kilifi